تأملات في سورتي النور والحجرات
في هذه الدروس سيكون عندنا تأملات في سورتي النور والحجرة وسبب اختيارنا duruustan waxaan isdultaagyo ku samayn doonnaa suuradaha annuur iyo alxujuraad sababtaan u dooranay labadan suuradoodna waxay tahay inay ka mid yihiin suuradaha ay ku badan yihiin towjiihaadka aadaabta iyo tarbiyada iyo sida ugu habboon ee uu qofka muslimka ahi ula falgelaya dhacdooyinka fitnada iyo ibtilaa'aadka sidoo kale labadan suuradood waxa ay ka digayaan ficillo badan oo la sameeyo kuwaasoo aan ku habbooneen qofka mu'minka ah hoosna u dhigaysa dhammaystirnaanta iimaanka qofka amaba ku daraysa safka kuwa khilaafsan shareecada islaamka waxaa sidoo kale labadan suuradood ku jira bishaaraad kala duwan oo ay ka mid tahay in mu'miniinta loogu bishaaraynayo tamkiin iyo amni فيها بشارة للمؤمنين بالتمكين والأمن والأصل أن المؤمن إذا جاءت التهمة على أخيه المؤمن أن ينفيها وأن يردها وأيضا الواجب إذا رأى مسلم على أخيه المسلم أمرا مخلا أن ينصحه ويستر عليه هذا الأصل في بداية الأمر أن ينصحه ويستر عليه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا يبين لنا و arrintaani waxay noo caddaynaysaa inay lama horaan tahay inaan garanno qofka warka keenaya oo aan lagu kaaftoomin keliya inuu ka mid yahay muslimiinta maya waa lama horaan inaan aqoon u leennahay xaaladda qofka warkaasi keenay ma ka mid yahay kuwa runta sheega ma ka mid yahay dadka warka iska qaata oo aan hubsiimada lahayn ma ka mid yahay kuwa warka faafintiisa jecel oo aan iska hubin waa lama horaan inaan ogaanno xaalka qofka warka keenay aan iska ogaanno in caaqibad xun ay leedahay in warka qofka beenaalaha ah la qaato qofka aan warka iska hubinna wuxuu ku dhacayaa dulmi iyo in cirdiga dadka uu wax gaarsiiyo si guud haddaan hubsiimo nagala helin waxaan ku dhacaynaa dembi iyo khalad sidaasi darteed alle wuxuu aayaddan noogu sheegay inaan hubsiimo yeelano لذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين لنا أنه لا بد من التثبت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبهذا نكون قد انتهينا من تأملاتنا في سورتي النور والحجرات نسأل الله أن ينفع بما قلنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه waa tarjumada duruus ta'amulaad lagu samaynayo suuradaha nuur iyo alxujraad kuwaas oo ka mid ah suuradaha ay ku badan yihiin towjiihaadka aadaabta iyo tarbiyada iyo sidaa ugu habboon ee qofka muslimkaahi ula falgalayo dhacdooyinka fitanta iyo ibtilaa'aadka isla markaana uu akhriyey sheekh khaalid baadarfi raximahullah waxaa habeen kasta inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada inshaa allah
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات